madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo goordhoweyd waraysi khaasa siiyey v o a ayaa sheegay in iyaga iyo ahlu sunna ee ku sugan dhuusamareeb ay u socdaan wadahadallo ku aadan sidii maamulkiisa loogu soo dari lahaa balse waxa uu sheegay in haddii wadahadalladu ay guulaystaan aanuu maamulkiisa aqbali doonin ciidan madax bannaan oo jooga dhulka maamulkiisa uu ka taliyo cabdikariin xuseen guuleed iyo wasiirka difaaca ee dowladda soomaaliya iyo abaanduulaha amisom ayaa maanta booqday degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud halkaasuu cabdikariin sheegay inay ka jirto xaalad daran degmada ayaa go-doon ah haddaba cabdicasiis xuseen cismaan ayaa khadka teleefoonka ee magaalada muqdisho ku waraystay madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed wuxuuna ugu horreyn weydiiyey wixii ay ceelbuur ku soo arkeen
safarka ujeedadiisa waxay ahayd magaaladaas oo kamid ahayd magaaladii magaalooyinkii la xoreeyey inaan bal soo indheendheenno xaalada dabta ah magaalada ka jirta duruufta dadka ay ku nool yihiin magaaladaasi waxyaaba aada iyo aada aan nooga naxiyey ayaan kusoo aragnay waxyaabaan kusoo aragnay waxaa ugu weynaa magaalada runtii muddadii lasoo dhaafay burbur aada u tiro badan iyo dayacaad u tiro badan iyo dadkii deegaanka deganaa oo magaalada intooda badan ka maqan ayaan runtii kusoo aragnay intaa waxaa kasii daran magaaladaasi haba yaraatee goob ganacsi oo ka furan ma laha magaaladu waxay ku jirtaa go-doon oo dhinac walba ahay ku jirtaa marka maxay macnahaan ku fadhidaa ciidamadan wadajirka ee amisom iyo dowladda ee meesha ku sugan haddayna magaaladii keeni karayn adeeg ama dadkii aanay ku soo celin karin oo magaaladii aanay goodoonkii ka saari karayn wallahi waa midda aan ciidamada kala hadalnay fadhi dheer oo ciidamada aan la galnay oo ciidamada amsom waxaa kaloo nala socda nasiib wanaag abaanduulaha ciidamada amsom ee soomaaliya generaalkaasaa nala socday dood dheer iyo falanqeyn dheer runtii oon arrimahaas ka yeelanay runtii aan isla garanay in ciidamada dowladda iyo ciidamada amsom oo lasoo xoojiyahay intaba inay howlgallo degdega ay qaadaan oo ay deegaanada ku hareereysan magaalada tuulooyinka iyo degmooyinka ku hareereysan in si degdeg xoreyn loogu sameeyo abaaraa ka jira deegaankaasi iminka aada soo booqatay iyo hareeraheeda mar haddii magaaladiina go-doon ay ku jirto abaarana ay jiraan dabcan dadku waxay qiyaasayaan in meeshaasi haddaan tallaabo deg dega la qaadan ay masiibo ku soo fool leedahay idinka markaad tagteen maanta maxaad damacsantiin inaad u qabataan
walaal runtii deegaanka intaan joogayna baaq baan u jeediyey dhammaan hay-adaha samafalka iyo dowladda dhexe soomaaliya haddana anoo fursadan ka faa'iidaysanaya idaacaddiinan ayaan baaq ka jeedinayaa dadka halkaas aan kusoo arko runtii waxay u baahan yihiin gurmad deg deg ah ayay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin waxqabad dhab ah oo dhinaca hay-adaha samafalka iyo maamulada kala duwan maamulkeena iyo maamulka dowladda dhexe annaga dhankeenna wax alla wixii facility tafsiilaad oan awoodi karno arrintaa iyada ah waan berber gelinaynaa waxa ugu horeeyo tillaabo aan qaadi doono waxaa ka mid ah inaan maamul maaragtay si degdeg ah maamul degdeg aan ugu sameyno magaaladaasi in adeegyada lagama maarmaanka u ah sida biyaha iyo maaragtay iyo iyo caafimaadka iyo raashin gargaara sidii meesha lagu geyn lahaa intaba inaan ka shaqeyno dadka waa tahay haddii aan kaa weydiiyo su-aalo ku saabsan maamulkaaga iyo dhismihii maamulka ee golaha wasiirada dhowaan ku dhawaaqday maamulkaasi waxaad ku dhawaaqday markii aad heshiis la gashay ahlusunna xubno ka tirsan oo muqdisho ka yimid oo aada heshiis wada ku wada saxeexateen cadaado dadku waxay leeyihiin cabdikariin heshiiskaasi uu la galay ahlusunnadaasi muqdisho ka timid maaha ahlusunnadii taladu ka go-aysay iyagu dee dhuusamareeb oo caasimadii maamulkaagana gacanta ku haya walaa horta aan kusaxo ahlusunnada aan heshiiska la galnay ahlusunna muqdisho ka timid ma ahe waa ahlusunnadii deegaanka madaxda ka ahayd waa ahlusunnadii deegaanka maamulaysay waa ahlusunnadii siyaasiyiinta u ahayd ahlu sunnada gobolada dhexe sheeh ibraahim buureeyo waa ninkii saxiixay heshiiskii maamulka gobolada dhexe lagu sameynayay magaca ahlu sunna ninkii u saxiixay wey waa ninkii golayaasha ahlu sunnana madaxda ka ahaa haddii marka kuwa qorahawata keliya aan la heshiino kuwaasna aan heshiisa aanan la gelin ayagana qoryo beri qaanayaan marka waxaan kuqasbana ayagana inay qoryo qaatan ninka qori wato inaan la heshiinin aan leenahay marka waxaan diyaar u nahay kii aan qori wadan ee nabadda rabo nabadda wax u taraya oo nabadda baritaaraya inaan la heshiino kan qoriga watana inaan la heshino labadaba inaan la heshinan diyaar u waa tahay maxaad ku qancinaysaa ahlu sunnada ku sugan magaalada dhuusamareeb cudamada ahlusunna ee magaalada dhulsamareer jooga iyo deegaanada lamidka ahba runtii xiriiro iyo wadahadallo noo socda waa jiraan waxaan ku qancinayaa inay maamulka kasoo mid noqdaan inay maamulka ka qayb qaataan inaan diyaar u nahay wax kasta oo suurtagal ah oo ay maamulka uga soo mid noqonayaan ugana soo qayb qaadanayaan inaan diyaar ula nahay dabcan anagu mar jeclin mana rabno haddaan duruufta nagu qasbin inaan maaragtay xoog adeegsano ma rabno waxaan rabnaa wixii khilaaf ahoo jira wixii maaragtay ra'yi kala duwanaansho ahoo jira inaan ku xalino wada hadal waxaad tiri haddii aanay duruuftu nagu qasbin marka waxay ka dhigan tahay haddii gacan haatinska aad doonaysid ama aad u haatinaysid hadday diidaan in meesha aanay ka marnayn inaad xoog isticmaali doontid wallaahi horta waxaa xaqiiqo ah maamulka dowladnimo mar walba naqduu raadinayaa wanaaguu raadinayaa laakiin marna waxaan la aqbali doonin oo dowladnimadu aysan marnaba ogolayn ciidan ka madax bannaan iyo awood ciidan ka madax bannaan ciidanka sharciga ah ee dowladnimada ah ka madax bannaan marna wax la aqbali kara ma ah adalaas marna nidaam dowladeed oo marna aqbali haba yaraatee ma jiro marka taas waxaan isleeyahay waa shay iska maaragtay badiihi ah ama shay iska cad waaye laakiin annagu runtii mar walba waxaan diyaar u nahay hadal iyo gacahaadisaan diyaar u nahay waa tahay dad badan waxay hadal hayaan ciidamada etoobiya ee ku sugan gobolada dhexe khaasatan dhuusamareeb iyo dhulkaasi inay isku xiran yihiin ciidamadan haysta ama maleeshiyadan haysata dhuusamareeb ee ahlusunna marka adigu marna ma kala hadashay ciidamada etoobiya arintan ku saabsan idinkiiyo dhuusamareeb waxa idin dhex yaala dabcan ciidamada etoobiya ee jooga galmudug waa ciidamo magaca amasom ku jooga amasom iyo annaga iyo ciidamada etoobiya guud ahaan runtii xiriir iyo wada shaqayn ayaa noo noo dhaxaysa arrimaha ahlusunnana waxaan aaminsanahay inaan isku aragti ka nahay xalkoodii iyo isla meeldhigidoodana maaragtay waa gacanta ayaan ku haynaa waan rajeynayaa goordhow inay arrintaasi ay iska dhammaan doonto waa rajeynaya laakiin markii lagu dooranayay dad badan waxay hadal hayeen in mucaaradada dhinacaasi dhuusamareeb ka imanaysa aanay etoobiyaanku ka maqnayn oo ilu ku lahaayeen anigu ma aaminsani arrintaas inay jirto ma aaminsani ciidamada etoobiya ee halkaa jooga waa ciidamo magaca amusom ku shaqeeya waana ciidamo maamulka dowladeed mid dhexe iyo mid federaal ahba inay la shaqeeyaan diyaar u ah waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo waraysi gaara siiyey v o a u waramayey cabdicasiis xuseen cismaan sidoo kale dhegaystayaal waxaa naga xasuusina inaad idaacaddana subaxnimo aad ku maqli doontaan qayb kaloo ka mida waraysiga madaxweynaha galmudug oo uu kaga hadlayo xiisadda ka dhex taagan iyaga iyo puntland iyo weliba sidoo kale sidoo u arko muushiga ka dhanka ka ah madaxweynaha soomaaliya